subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa iska fahan ka gaaray qaar ka mid ah arrimaha doorashooyinka laisku khilaafsan yahay xilli shirka maalinka labaad uu ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kacdoonka gobolka hiiraan ayaa guud ahaan la wareegay gacankuhaynta magaalada beledweyne ee ciidamada dowladda iyo maamulka hiirshabeelle oo laga saaray guud ahaan magaaladaasi siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka maalinkiisii labaad galay ee ka socda dhuusamareeba beesha caalamka ayaa la sheegay inay faragelin qaawan ku hayso dowladnimada soomaaliya iyo cabsi laga qabo inay si toosa gacanta ugu dhigto qarnimada soomaaliya beesha caalamka ayaa soo dhoweysay wadahadallada madaxda dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah ee uga socda magaalada dhuusamareeba al-shabaab ayaa nabadoon caan waa nabadoonno caan ah ka afduubtay deegaana dhaca bariga kagana beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay dagaalada ka socda deegaanka xanan buurre ee gobolka galguduuda milatariga afgembiga sameeyey ee miyanmar ayaa xiray guud ahaan isgaarsiinta dalkaasi iyo midowda afrika oo ku guuldaraystay xaluraadinta xiisada dagaal ee dowladda etoobiya iyo suudaan waa subax khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha saddexaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu doroon iminkan iyaga oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kalena kacdoonka gobolka hiiraan ayaa la wareegay waa gacan ku-haynta magaalada beledweyne ee ciidamada dowladda iyo maamulka hiirshabeelle xilli laga saaray guud ahaan magaaladaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo maalmihii u dambeeyey xiisadey ka taagneed ayaa saaka ku waabiraystay dagaal khasaare kala duwan geystay kaasi oo u dhexeeya dadka deegaankii weliba ciidamada dowladda ee dhowaan halkaasi geystay haramacdoweel iyo maamulka hiirshabeelle mid ka mid a saraakiisha hogaaminaysay dagaalka oo goordhow la hadlay warqabadka simba ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaalka khasaaraha kala duwan uu geystay cidda ka dambeysay weliba sababaha uu ka yimid dagaalkaasi xilli eedeyn uu ujeediyey maamulka hiirshabeelle uu hogaamiyo cali guudlaawi xuseen iyagoo sheegay in weerar ay ku qaadeen dadka ku sugnaa magaalada xilli ay banaanbax ka dhigayeen saakay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada waxaa bila dagaalka waxaa bilaabay ciidamadii lagaar haramcad aa dagaal kusoo qaaday dad shacaba mudaaraadayay kadibna goole kacdoonka oo gurmudug u imaaday koox magaalada ciidanka joogo hore u doogay dagaalku intaas u baxeeya wax hadda dagaal anaga aan soo qaadna ma jirin dad mudaaraada qaar hore loo xirxiray anaga mudaaraadkaas dhalinyaro iska wadatay xabad ku bilaabeen hadduu dhaca saaki sala subax markii dukado ay bilaabeen dadka dadkoodii xiran yahay hooyooyinku xiran yihiin maamooyin xaamilaha iyo kuwa inta ka dhexayso ilmooleya ay ku xiran yihiin magaalada dadkii waxa badaynayay markaa u dulqaado waa dadkii deegaanka qori qaatay dadkii deegaanka iyaga u baxeeya dagaalku de ana waxaan kuu sheegaynaa mar walba dadka kacdoonka ama guryaha iska jooga ama gabar ahaada ama wiil ahaada dhammaantood waxay yihiin waxay taageersiin ururka kacdoonka dee hal qofoo la dhibaatayna ma fiirsan karaan ayagiiyaa kacay ayagii banaanka isku soo baxay ayagii iyo hadda iyo ciidamadii haramcad dagaal ku dhexeeya dagaalka weli magaalada ku dhex socda cishaan la isku bebeegsanooya xabada goosgoosa la isku ridooya ilaa hadda lama saadaali karo xilligu waktiga ay noqon doontii khasaaraha ka dhaca intaba lama saadaali karo waa sax magaalada bartamida argada koowaad ilaa inta ku dhexayso magaalada daraawiishta intaas oo dhalinyarada kacdoonka ku sugan dhammaantood ka qeyb ka yihiin wax ka hara malahan dhammaantood way ka mid yihiin dadkii shacabka mid dhagax wato mid bud wato mid mudaaraadayo dooni mayna la inta ka dhexayso meeshaana la isku wada haysta
waayahay xa- dadkii ula tagay gacmaha ula tagayna tumayin dad mariiso waxba aana galabsan godob aana gelin oo diidan kolley waxaan meesha ka jira diidan aqasab inay ku afduubaan ay ku ku aamusiyaan ay damacsan yihiin ayagana qoryaha magaalada weli qoryahii guryahooday kala soo baxeen xaaladda weliina waa kacsan tahay magaalada dhan way kala xiran tahay wax kala socda ma lahan ilaa hadda lama saadaali karo luuq kasta ama koox koox dhalinyaraa iyo askar iyo inta gacdoonka tagaxaysa iskood fadhiyo waxaa ka dambeeya nimanka la yidhahdo waxaa ka dambeeyey een, nimankaan isku sh- isu soo magacaabo hirshabaa la yidhaha ka dambeeyey sababta u tahay waxaa la xirxiray hooyooyin xaamilaa waxaa la xirxiray oo ilaah uguma diidaane hooyooyin carruurtoodii ilmoodii meel cidlaa ilaa hadda iska yaaliin dembi ay galeen ma jirto maxkamad la geeye ma jirto si ayagoona qofka bulu aadanka xaq wuxuu leeyahay hadduu afar iyo labaatan saac ina maxkamad la keeno sidii dad argagixisaa ah hooyooyin la yaqaano caan oo magaaladan laga yaqaano qaarna ganacsi ku leeyihin qaarna ay madaxtii hore oo hirshabeelle soo maamushay ay la gasheen ah waxaa lagu xareeyey j b maxaa waa dadku ma aan qof ma aana dilin da- dagaal ma ayna gelin waa mudaaraadayin sababta ilaa hadda loo haysta dadku kacen intaasana la isku haystaa ilaa hadda waa maqlaysa xabadaha dhacooy kastaba xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saaka kacsan ayaa saaka kacsan xilli magaalada beledweyne ee saaka ku waarbareystay dagaal aan la filan inuu ka qarxo deegaanka waa magaaladaasi xilli saaka uu xiran yahay socodka gaadiidka dadweynaha iyo weliba wadooyinka waaweyn iyo suuqa ganacsiga kuwaas oo la sheegay in aan la mari karin goob walbana ay xiran tahay walow dagaalka ilaa haatan la ag fadhiyo warar hoose simbeeshay ayaa saaka sheegayay magaalada beledweyne intooda badan gacantay ku hayaan ciidamada kacdoonka gobolka hiiraan iyo weliba dad shacaba kuwaasoo dagaal kula jira ciidamada dowladda ee dhowaan halkaasi geysay ee haramacda wawehelinaya kuwa maamulka hiirshabelle madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa isfahan ka gaaray qaar ka mid a arrimaha doorashooyinka ee laisku khilaafsanaa xilli shirkii maalinka labaad uu ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug faysal cabdi faarax ayaa wararkii u dambeeyey shirkaasi haya faahfaahinaya shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalk ah maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxa uu si heer sare ah uga soconayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug iyadoo shirku uu maanta gelayo maalintiisii labaad waxaana shirkani looga hadlayaa arrimo badan oo ku saabsan doorashada dalka ka dhacaysa iyadoona ay jiraan in si weyn looga hadlayo sidii loo xalin lahaa arrimaha doorashada ee khilaafku uu ka taagan yahay iyo dhammaystirka heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee magaalada muqdisho ay ku gaareen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka shirka ayaa waxaa la sheegay in hadda uu ka soconayo magaalada dhuusamareeb islamarkaana uu u socdo si wanaagsan iyadoona lagu soo waramayo in heshiis iyo is-afgarad laga gaaray qodobada qaar ee laga dooday islamarkaana looga hadlay maalinta koowaad ee shirka maamulka galmudug oo isagu martigelinaya shirka mas-uuliyiin ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in shirku uu ku socdo sidii loogu talagalay islamarkaasna uu haatan arrimo xasaasi ah looga hadlayo islamarkaasna uu meel wanaagsan marayo cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in shirka lagu lafagurayo qodobo oo muran xoogan ka taagnaa kaasi oo ay ka mid tahay arinta kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan waxaana uu sheegay in isfahan laga gaaray qodobadaasi balse weli aan la dhammaystirin madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu intaasi ku daray in weli shirku uu socdo oo aan laga hordhici karin balse sida uu u socdo ay tahay mid isfahan iyo is-afgarad uu ku jiro islamarkaana uu markaasi shirku yahay mid si wanaagsan ku socda shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalk ah iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa looga doodayaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa ay markaasi isku hayeen madaxda dowladda federaalk ah iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka oo dowladda ku dhaliilaya arrimo dhowr oo ay ka mid tahay guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo la xiriira tan gobolka gado oo markaasi la sheegay in madaxweynaha maamulka jubbaland iyo kuwa maamulka oo madaxweynaha maamulka puntland in markaasi ay dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhaliileen arrimo la xiriira gobolka gado oo ay sheegeen in loo baahan yahay in maamulka jubbaland oo qeyb ka mid ah ama uu ka mid yahay saddexda gobol ee maamulka jubbaland uu ka amrimiyo in markaasi lagu daro gobolka gado islamarkaasna wax walba oo ku saabsan arinta gobolka gedo lagu wareejiyo maamulka jubbaland waxaana arintaasi ka biyodiidan madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaa la sheegay in qodobadaas iyo qodobo kale oo ku saabsan in markaasi weli shirka aan looga doodin islamarkaana la filayo in maanta magaalada dhuusamareeb shirka maalintiisi labaad gelayo looga doodo arrimaha la xiriira arrinta gobolka gedo oo arintaasi ay isku haystaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada qaar ee dalka arinta somalilan ayaa ka mid ah arrimaha xasaasiga ah iyadoona la sheegay in haatan isfahan laga gaaray islamarkaana la isku fahmay in arintaasi ay garwadeen ka noqdaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale n gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi iyadoona ay taasi kusoo aadeyso xili shalay uu markaasi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu cabasho ka xoogan ka muujiyey sida ay u socoto arinta gobolada waqooyi islamarkaasna aan tashi laga gelinin shirka dhuusamareeb balse waxaa la sheegay in arintan ay tahay mid isfahan laga gaaray islamarkaasna la doonayo in si hoose lagu xaliyo shirka ka soconaya magaalada dhuusamareeba ayaa waxaa la sheegay in haatan uu yahay mid meel wanaagsan maraya waxaana uu yahay shirkan mid si weyn isha loogu hayo maadaama la filayo in waxyaabaha kasoo baxa ay horseedaan in dalkan ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaala islamarkaana loo dhan yahay waxaana haatan ay tahay muranka ka dhashay doorashada in la filayo in lagu soo xaliyo qodobada iyo sidoo kale waxyaabaha looga doodayo ee la filayo in waxyaabaha mugmugdiga ay ku jiraan ee ay isku hayaan madaxda dowladda federaalk ah iyo dowlad goboleedyada in lagu xaliyo shirka ka soconaya magaalada dhuusamareeb shirkan marka uu dhammaado ayaa la filayaa in qodobo dhowra laga soo saaro oo ku aadan doorashada la filayo in horaanta sanadan labada kun iyo koob iyo labaatanka inay dalka ka dhacdo iyadoona la filayo in isfahan ay gaaraan madaxda dowladda federaalk ah iyo dowlad goboleedyada dalka oo xubnin ka ah ama xubno ka ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya shirka wadatashiga ah ee ka socda magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu maanta gelaya maalintiisii labaad iyadoona la filayo in qodobo xasaasiya iyo arrimo kale oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka ka taagan looga hadlo dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa muddooyinkii dambe ku muransanaa arrimaha la xiriira doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo iyadoona madaxda dowladda federaalk soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in doorashada ay ka dhigayaan mid hal dhinaca islamarkaana loo baahan yahay in doorashadu ay noqoto mid loo siman yahay si ay uga qeyb galaan musharaxiinta iyo sidoo kale dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed waxaana arrintaasi jirtay in ay wadahadallo dhowra loo baahnaa islamarkaana cadaadisyo badan iyo sidoo kale arrimo kale oo ku aadanaa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku baaqay in shir la isugu tago magaalada dhuusamareebkaasi oo lagu soo afjarayo arrimaha ay khilaafaadku ka taagan yihiin ee la xiriira doorashooyinka dalka waxaana haatan si weyn looga dharsugayaa waxyaabaha ka soo baxaya shirkaasi oo si weyn isha loogu hayo islamarkaana la filayo inuu go-aamiyo aayaha doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo
siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka maalinkiisii labaad galay ee ka socda dhuusamareeb xilli beesha caalamka la sheegay inay faragelin qaawan ku hayso dowladnimada soomaaliya iyo cabsi laga qabo in si toos ay dib ugu dhigto ama ay gacanta ugu dhigto qarannimada soomaaliya iyadoo shirkii wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo maalinkii labaad ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa rajo wanaagsan ka muujiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka cismaan dheere wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo la hadlay warqabadka simba ayaa waxa uu eedeyn kalol u soo jeediyey beesha caalamka kaasuu sheegay inay faragelin ay ku hayso dowladnimada soomaaliya xilli ay ku tiirsan tahay dowladda soomaaliya sida uu sheegay wuxuu dhan kale rajo wanaagsan ka muujiyey shirka maalinkiisii labaad galay ee ka socda dhuusamareeb
horta shirweyne qaran in la qabto oo marka hore oo horta waxaa shardi ah ayay laftigooda dadka reer waqooyigaa maxaa saamaynahoo haddii hadda la shirweyne qaran hala qabto haddaanay kasoo qeybgelin kuwii haddeer kuwii somaliland joogay hadda somaliland madaxda ka ah haddaanay haddaanay ogolayn oona imaanayn ninka daakeligiisu halkan jooga oo soofakriis la jooga maxaa isbedelo ku kordhi karaa wey muxuu muxuu keeni karaa waa ma waa ma keeni karo barnaamijka in wadanka midnimadiisa iyo qaran qaran haddii laga hadlaayo oo weli reer waqooyiga ama somaliland qayba ka yihiin soomaalinimada iyo dadka soomaaliya weli ayaa kamid yihiin marka qolada lagala macamili karaana waa qolada hadda meesha haysata waaye nimankaan hadda waa meeshaan oo muquraasi sii buuxinayaan laakiin hadda wax oo weyn oo ay way kordhin karaan ma laha haddii la qabanayo shirweyne qaran waxay weeye laba mid inay ahaato dadkaas soomaaliyeed oo hadda waqooyiga degan madaxdooda somalilaanta in ay lagu qanciyo in shirweynahaas ay ka qayb galaan hadduu ka qayb galo macnuu samaynayaa shirka soomaaliyeed uu noqonayaa haddaanay ka qayb gelin hadda inta aan maaragtay ee, aan somalilan ahayn haddii loo qabanayo shir oo laisku fahamsiinayo dadka dhan oo shir weyn ah oo soomaaliyana isku cafinayso maaragtay ee waxyaalaha ayaga hadda laisku haystana looga daawoobayo haddii la qabanayo iyadana waa wax imaan kara weye laakiin aniga hadda waxaanan hadda ujeedin dadka hadda eh, waqooyiga ka yimid Waa- waa qabaa aniga dadkooda la yaqaano muhiimka ah oo sida ninkaas oo kale in lagu tixgeliyo oo soomaalinimo wax loo siiyo laakiin ninkaas isaga joogistiisa haddeer eh, dadka halkaas waxba kuma soo kordhis waayo waxay u arkaan iyagu dadka isay joogaan joogbaan oo ah, dadka halkaan jooga dabadhilfa u yaqaana dad dabadhilfa oo dhow dhaqaatiyaalaha iyo xadbada ka yihin marka uma uma yaqaanaan dad soomaaliyeed oo ma arkaan dad ayaga matalan uma arkaan marka ayaga tooda wax badan ma kordhinayso laakiin haddii laga qarmeeyo dadka halkaa jira iyo dadka halkaan lawada lawada hadlayo hal guud waa macnay sameynay haddii dadka halkaan jooga oo oo hadda oo So- soomaalida kala jooga oo somalilan ahayn ayaa la- ayaa bal horta maqaanad la wada geli karo haddii la geli karana siyaasiyintooda special hadda dadka shacbiga dhibaata kama dhexayso oo shacbiga soomaaliyeed meel jooga waxba kama dhexay laakiin siyaasiyintooda in la isfahansiin karo haddii taas la qabanaya iyaduna wax xun maaha wallaahi de horta waxaan ku yidhi horaan u sheegay waxa kasoo bixi karaa un waxa weeye in wax oo meel dhexa ah lasu yimaado taasna dadka dalka iyo dadka wadani ugu jirtaa oo dadku wada midda ugu muhiimsan oo dadku hadda ay ka sugayaan waxa weeye inay wax ka soo baxaan maadaama hadda de ajnabiga la joogna soomaali keliya yihiin waxa weeye dadka soomaaliyeed waxay sugayaan in meeshaas wax oo lagu afjaro ismaandhaafkii iyo iyo taagtaagii iyo dhibaatadii ee, maaragtay taagniyada siyaasadeed wax lagu afjari karo inay kasoo baxaan dadka soomaaliyeed sugayaan
isagoo sii hadlaya wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug ayuu waxaa walaac xoogan ka muujiyey in beesha caalamka faragelinta ee ku haysa dowladnimada soomaaliya ay dhibaato xoogan ku tahay maadaama uu sheegay inuu warka ka soo baxo keliya lagu shaqeeyo wuxuuna sheegay in shirkan dhuusmanab lagu qabtay ay ka dambeeyeen beesha caalamka kuwaasoo la tashi la sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo miskiin soomaaliya gacanta waxaa ku haya beesha caalamka tusaale yar haddaan kala soo qaado hadda xafiiska haddaad tagto ee ee, macnaha xafiiska hadda madaxweynaha haddaad tagto farmaajo dadka ugu dhow oo centerka u taagtaagan waa ciidamadii amison ayaa jooga waa dheska ahaabaa jooga waxtooda ku jira iyagaa ku baaraya qofka wasiirkaa soomaaliyeed iyo qofka jarankaa soomaaliyeed ayagaa madaxtooyada markuu gelaya baaraya haddana xafiiska ra-isul wasaaraha tagto furayaasha xafiisyada ayagaa haya ee, mushaarkan de waxaa bixiya waxa weeye waa waa jamcadda qurada ka dhexaysa ayaa ciidamada amn soo siisa marka nin askariga adiga ku ag taagan oo maaragtay adigoo aan amnigaaga sugaya oo oo xafiiska gudihiisa ku jira nin mushaarkiisa bixiyaahu inuu ku xukumo way caddahay ilaa adigu aad amnigaaga ku fillaatid ilaa horta marka hore eh, sida lagu yaqaano soomaalida siyaasiintooda eh, waxaa weeyaan inta badan ayagu go-aano intooda sida ugu badan go-aano ayaga u madax bannaan yihiin oo iyagu inta isla meel isla dhigeen oo qaranka soomaaliya quseeya inta badan kuma maaragtay iskuma fahmaan oo waa ku wada aragti wadaadaan laakiin dadka waxaa isoo keen waxaa isu keen keena ama mar walbaba oo- oo- oo hormuud u ah waxaa beesha caalamka lagu sheego barnaamijkan hadda waxaa soo kariyagereeyey oo soo abaabulay ee, wakiilka xogayaha guud ee jimcadda qurbaha ka dhexaysa ninka la james wan isagaa tegey meel walba waloolu ku dha ku qanciyey shirkaas in la qabto Eh, marka horta eh, hadda laftigeedana inay ayagu korjoogta ka yihiinoo koray kala socdaan waxa meesha ka dhacaya marka way dhici kartaa laba arrimoodba waa dhici karaan adiga wax meel dhaxaa in laisugu yimaadana way dhici kartaa in laisku afgaran waayo oo kan hadda oo facekan hadda laisku afgaran waayona way dhici kartaa laakiin haddayba dhacdo in laisku afgaran waayo oo kulley waxaan isleeyahay shir ay iyagu ay ka yihiin maaragtay garwadeen oo iyagu ay eh, hoostikiisa samaynayaan ayay qaban doonaan markaasna waxaa la dhihi doonaa warqadaha lo- laga la dhihi doonaa warqadaha saxiixa iyaga dadkan soomaalida oo dadkaas bay ka baqaan maaragtay ajnabiga maadaama waxyaala lagu soo socdo inta badan ayagu ay bixiyaan marka eh, saasay ku dhici karaan laakiin runtu waxay tahay dadka soomaaliyeed oo siyaasiyiinta iyo bu- bulshada soomaaliyed waxaa looga baahaya waxa weeye eh, konton sano oo ka badan ah hadda dawlad leeyahay marka een, muxuu ahaa in weli aan soomaalida iyagu ay tasho karin waa dhibaato jirta marka arrimahaas oo dhan in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed inay ka weynaadaan oo ka bislaadaan oo iyagu ay gacmahooda maaragtay ay ku samaystaan mustaqbalkooda midaas unbaa loo baahan yahay si kastaba shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ayaa waxa uu maanta u galay maalintiisii labaad iyadoona rajo walla wanaagsan laga muujiyey shirkaasi maanta galay maalintiisii labaad waxaana la sheegay in shirka laga lafguray qodobo dhowr oo uu muranu ka taagnaa kaasi oo ay ka mid tahay arrinta kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan waxaana la sheegay in isfahan laga gaaray qodobkaasi balse aan weli dhammaystirin madaxweyne ku-xigeenka ayaana dhowaan waxa uu sheegay in eh, weliba intaasina ku daray in shirka uu socdo welibana aan laga hordhici karin balse sidaa oo ku socda ay tahay mid isfahan iyo weliba isku soo dhawaasho laga gaari kara shirkaasi maalinkii labaad ka soconaya dhuusamareeb beesha caalamka ayaa soo dhaweysay wadahadalada madaxda dowladda iyo downadaha xubnaha ka kaasoo shir uga socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug beesha caalamka ayaa waxaa ka soo saartay shirka ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo kaasi oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka qoraal ka soo baxay saaxiibada beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay soo waa soo dhaweynayaan shirkaasi waxaana madaxda halkaasi ku waa ku kulansan ay ku booriyeen inay sii wadaan wadaxaajoodka waxaana intaasi ku dareen in la joogo xilligii laga gaari lahaa is afgarad si loo xirgeliyo heshiiskii toddobiyi tobankii sebtembar ee doorashooyinka dalka saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay soo dhaweynayaan wadahadalada ka socda ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda ee ka waa kaasoo ka socda dhuusamareeb waxayna ku boorinayaan ka qaybgalayaasha inay sii wadaan wadaxaajoodkooda hadda waa la xu- waa joogaa xilligii la gaari lahaa is afgarad si loo hirgeliyo heshiiskii toddobiyi tobankii sebtembar ee doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka shirka ka socda dhuusamareeb ayaa shalay ka furmay waxaana lagu gorfeynayaa arrimo dhowr ah oo ugu horeeya doorashooyinka dalka ka dhici doona iyadoo jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada looga kala arimayo kismaayo garowe jubbaland iyo weliba puntland qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay dagaalada ka socda deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud guddoomiyii hore ee ururka alusunna macalin maxamuud ooshe ayaa bartiis bulshada waxa uu soo dhigay baaq uu u dirayo walaalaha ku diriraya gobolka galgaduud waxaan ku baaqna waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ee dirarka foosha xun oo sokeeya ku dhex maraya deegaanka xananbure ee gobolka galgaduud waxaana sidoo kale u tacsiyeenayaa eladii intii ku dhimatay dagaalkaasi ku dhaawacantay inuu alla bog- uwa bogadhayo ayuu sheegay dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi waxaa wax laga xumaado tahay in laga xumaaday in deegaanada ay cadowga waa khawaarijtu ugu horeeyaan ay inagu dhexdeena kasoo jeestaan isku soo jeestaan meel aan midoonika lahayn dagaalanka arxanlawayaashu waa sida uu ku sheegay gudoomiyii hore ee culimada soomaaliyeed macalin maxamuud waxaa kaloo nasiib darro uu ku tilmaamay in halka beelaha walaalaha la isku dagaalamayaan oo afartan iyo shan kilomitir u jirta caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo weliba ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta dalka oo u dharta afarta sano ee ilaahay hortiisa lagu weydiinayo meesha ay ka damqan lahaayeen una istaagi lahaayeen sidii looga wacan lahaa ama li- weli naacawi lahaa dariiqada laguna badbaadi lahaa dalka weliba gadka kusii dhacaya ee xaflado waa qiimo ma ahan aan lahayn waa qiimo ma aan lahayn oo la kala mu- muumuusan tahay si loo xoojiyo dhiigga dalka iyo weliba ehelka ka danqanaya dagaal ka socda gobolkaasi waxaa la leeyahay walaalaha la dagaalamaya nabad baan idin wada deeqda nabad baan idin wada noolaan kartee walaalayaal dagaalka joojiya ayuu yidhi sheekh maxamuud waa macalin maxamuud oo ah gudoomiye hore ee ahlusunna ee maamulka galmudug si kastaba maalmihii u dambeeyey ayaa waxa uu dagaalo ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud waxaana dagaalkii u dambeeyey uu ka qarxay deegaanka xananburre ee gobolka galgaduud kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac guud ahaan waan intaa dhegeystayaal warkiisa waxa aad kala socotay raadiyaha simba warkaaniga anas maxamed soomana soo saare halkaana idinkala socodsiinaya maxamed daaqal faafir sameynayay abdaa warka iyagoo seegay dib waxay uga daalacan karaan simban iyo sinabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibiddaanba kugu ogaayo انا شلي يا امد shalmaa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حلي راديا دارت